guddiga gurmadka abaaro dowladda somalilan oo kaaladow hay-adda diyaargarowga aafooyinka kaydka raashinka qaranka iyo weyba deeg raashinga oo ka kooban kun qoys shal diran ah waxaana ku mid ah magaalooyinka gobolka daadmadheed walibana meelala ku diraya deeqda raashinka gubro ku haya gudoomiyaha gobolka isku duwaha hay-adda saraakiil amni xildhibaano golo deegaanka degmada oodweyne odayaalka dhaqanka ee deegaanada somalilan waxaana ku mid ah howlwadeenada hay-adda iyo dhammaan mas-uuliyiinta qaybta ku hayta deeqda raashinka ee landa deegaanada gobolka daadmadheed iyo waliba sharaxaad ku biyenansada markaasiyo saameyn ankaweel dhadeen abaaro ku jira deegaanada somalilan bulshada ka dhaqan sida war saabka gobolka iyo maamulka gobolka iyo guddida abaaruhu ay xaqiijinay raashinkaas waxaa nagu wareejinayay taliya cabdikariin oo mahadsan yahay waxaa kaloo halkan nagu mahad celinaynaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan iyo guddida heer qaran ee abaaraha iyo hay-adda narford oo rool runtii weyn ku leh gobol walba iyo xarun walba iyo meel walba kala shaqaynaysa guddida run ahaantii aad baad umahadsantihiin run ahaantii waxaa halkan kala doonaya inaan dareysiiyo maamulka guddida abaaraha in xaaladda jirta ee abaareed ay tahay mid aada u daran markii hore gobolada galbeedka ay xaaladdu ku adkayd laakiin iminka waxaad moodaa xaaladii inay kusoo wareegtay xaggan bariga inkastoona maanta aanay noogu horreyn hore uga soo qayb qaadanay dee ciidan ahaan iyo talis taliska ciidanka iyaga aanu kasoo qayb ka soo qayb qaadanay xagga taakulaynta abaaraha ee gobollada iminka waa fayskii labaad eenu soo qaadno ee ee gobollada aanu soo qaadno markaa gobolka daadmadheed maanta ayaayaa toodii fayskii koowaad ee iyagu nasiibka u yeesheen maanta ayay maanta maanta ayaanu keennay
gobolkan daadmareer waxaa lagu guddoomayaa raashinkii guddida abaaruhu ay u soo direen gobolkan raashinkaasoo ka kooban kun qoys raashinkood oo fuula waxaana wada sidaa horeba loo sheegay ciidanka qarankoo galbeedkaba waynu ku arkaynoo gurmadku way ku jireenoo tan iyo intii abaaruhu bilaabmeen marnaba kamay hadhin maxay ahaydey aad iyo aadna waa u mahadsan yihiin guddida abaarana aad iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa waxaananu leenahay tanu tii koowaad ugu dambaysan noqon maysee dalka haddaan ilaahay raxmad u soo shubin abaaro daran baa haya halkan waxaa maraya kun qoys raashinkood ma wada gaadhayaan dadka afartan kun oo qoys ilaa lixdan kun oo qoys baa degan gobolka daadmadheedh wax badan oo saasa ka tari maayaan laakiin waxaan rajaynayaa sida loo sii kala daranya insha allah bidmillahi kariin inay u gaadho dhijoorji inuu noqoto dee ciidan qaran baa wado aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa marka koowaad ilaahay baa mahadle marka labaadna waxaan mahad celinaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda somalilan doctor cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenka ahna guddoomiyaha guddida abaaraha heer qaran gurmadkii u horreeyey ee abaaraha ee biyodhaamista hore inoo soo gaadhay feeskii koowaad ee biyodhaanka kanna waa fayskii koowaad ee raashinka oo kun qoys ka kooban oo u qorshaynay in la geeyo toban tuulo oo ciidankii qaranku sido oo iyagu macaqaybinayaan mas-uuliyiinta dowladda somalilan iyo wadan dadaalo lanka gurmudow dadka danyarte iyo haan abaaro saameyn ka weeldhadan ee ka dhaqan deegaanadaas